waxaan halkan ka caddaynaya in aan dib ugu laabtay mooshinkii aan saxiixay saddex cisho ka hor oo aan ku degdegay weliba oo ah sababtoo ah markii aan fiiriyey zuruufta adag uu dalku ku sugan yahay dhinac walba dhanka amniga dhanka dhaqaalaha dhanka siyaasadda markii aan qiimeeyey qalbi wanaagga madaxweynaha iyo dadaalka dheeraadka ah uu ugu jiro xalinta dhibaatada dabada dheeraata ee soomaaliya markii aan qiimeeyey wadciga dalka uu ku jiro markii aan arkay dadaalka madaxweynaha oo la dhabar jebinaayo markii aan arkay in dalkan uu ku soo duulay cadow dibadda iyo gudaha markii aan garwaaqsaday inuu dalkan u baahan yahay xasilooni siyaasadeed iyo wada hadal iyo iskaashi waxaan si kal iyo laaba u go-aansaday iyadoo cidna igu kalifin markii horena haddana cidna aysan ugu qasbin in aan mooshinka ka baxo ama dib aan ugu laabto waxaan kaloon ka codsanayaa xildhibaanada jaalkayga ah saaxiibaday ah oo walaalahay ah oo kollegiskayga ah oo aan ka wada tirsannahay qaarna baarlamaanka sagaalaad aan ka wada tirsaneen qaarna aan ku wada jiro baarlamaanka tobanaad in saxiixa mooshinka ay ka laabtaan waayo maanta motion dalkan dan uguma jirto faa'iidana uguma jirto xamaasad qofka waa qaadi kartaa qalad waa dhici karaa laakiin wax walba oo soomaaliya dhex yaala soomaaliya soomaali baa iska leh waxay ku fiican taha annaga inaan ka wada hadalno aan ka wada xaajoodno marka waxaan ka codsanayaa alla dartiis iyo ayagoo fiirinaya dalka iyo dadka in ay u turaan ummaddan soomaaliyeed oo dhibaataysan dowladdan cusub ee halka sana jirtana ay siiyaan iyadii hogaamiyaashooda fursad ay ku shaqeeyaan shaki la-aan